munaasabad lagu xusayo afartan guuradii kasoo wareegatay qorista afka soomaaliga ayaa maanta lagu qabtay magaalada jabuuti munaasabadan waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo maxamuud mascade ayaa inoo soo koobaya hadaladii ugu muhiimsanaa ee munaasabadaasi sahraad baad u mahadsan tahay sannadkii kun sagaal boqol labiiyo toddobaatankii ayay ahayd markii ugu horraysay ee la qoray afka soomaaliga haatan oo laga joogo afartan sano ayaa la aaminsan yahay in af soomaaligu horumar iyo dibudhac labadaba sameeyey fikraddaasina waxa ay ka muuqatay shirkan lagu qabtay magaalada jabuuti munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madaxda deegaanada afka soomaaliga looga hadlo oo dhan waxaana joogay madaxweyneyaal aqoon-yahano iyo qaar ka mid a khubaradii wax ka qortay afka soomaaliga madaxweynayaasha halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo isagu ammaanay doorka uu hirgelinta afka soomaaliga iyo suugaanta uu ka qaatay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele waxaana hadaladiisii ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle waxa uu hormuud ka yahay hirgelinta dhiirigelinta suugaanta soomaaliyeed af soomaaliga inta ku hadasha inta ku gabayda inta hal abuur kale iyo dhaqangelintiisa ayuu aad iyo aad ugu weyn yahay magac iyo maamo isugu leeyahay qiimo iyo sharaf uu u soo hoyey inta af soomaaliga oo dhanna uu yahay waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay in koritaanka afka soomaaliga uu muhiim u yahay horumarka ummadda waxa uuna sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalihii dowladda ee loo diray dalka si ay u horumariyaan qorista iyo akhriska afka soomaaliga anigu shakhsiyan waxaan ka mid ahaa ardaydii iyo shaqaalihii dowladda ee loo diray dacallada dalka oo dhan si ay u faafiyaan qorista iyo akhriska iyadoo lala dagaalamayay qorisla'aanta iyo akhrisla'aanta statistics la sameeyey ololahaas guushiisii waxaa lagu sheegaa in qorista iyo akhrintu ay soomaaliya gaartay boqolkiiba konton iyo shan iyadoo ka soo kacday boqolkiiba laba ugu dambayn madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in teknolojiyadda cusub darteed uu af soomaaligu horumar sameeyey sannadihii ugu dambeeyey hase yeeshee uu weli u baahan yahay in saldhig adag loo sameeyo afka soomaaliga waxaa dee uu baahan yahay in loo saldhigo in waddo loo sameeyo kii lagu hadlayey iyo kii lagu shaqaeyey iyo kii la qorayey kii wax lagu barayey intaba in loo sameeyo xeer loo sameeyo waxa uu sheegay in la sameeyo qaamuus laga helo afka soomaaliga qaamuus laga helo af soomaaliga looga hadlo deegaanada kala duwan in loo baahan yahay in qaamuuskaasi la sameeyo midda webiyada dhexdooda degan kolka uu digsoneerka soo qaato ama qaamuuska soo qaado waa inuu waa inuu ereyadiisiina ka dhexeyo kii xeebta deganaana uu ka helo magaranaysaa macnihii iyo inta ere inta xoro ere ee isku dhowdhow ama isku mid ah ama isku macno ah iyo iyo dee masaafadda u dhaxaysa ninka oromo la degan ninka cafar la degan ninka magaranaysa ay carab la degan ninka keligii ku xidhmay labada webi dhexdooda intuba waa inay isafgartaan waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa wararkaasi la xiriira afka soomaaliga iyo weliba qorista iyo shirka ka soconaya magaalada jabuuti ee dhinaca kale sida warkaasiba aad ku maqlaysaan shirka waxaa wada jooga madaxweynayaasha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo haddaba khadka teleefoonka waxaa isna si toosa ugu jira wariyaha v o eda rabadaan muuse rabadaan soo dhowow may maqlaysaa si fiican si fiican sare waa tahay ee bal ugu horreyntii rabadaan labada madaxweyne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan silaanyo kulan gaara miyay yeesheen kasokow munaasabadda intii ay isku arkeen
may ilaa iyo iminka war rasmiya amba cid sheegaysa oo le in labada madaxweyne uwa si gooniya ayay isku arkeen in in marnaba maan maqal in ilaa iyo iminka cid hadal haysaana ma jirto in waxa mar walba oo ay isku arkeen un munaasabadan maanta iyo tii xalaytole oo xalay tole cashe sharaf ayuu isla hotel campeeskii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ugu sameeyey dhammaan mada labada madaxweyne iyo marti sharafka kala duwan ee soomaaliyeed ee iskaga kala yimid haddee tahay soomaalida qurba jooga qoraayada kale soomaaliyeed ee ethoobiya kenya soomaaliya gudaheega yeman meelaha kala duwan ka kala yimid dhammaantood cashe sharaf ayuu sameeyey waxay goobta soo wada galeen madaxweynaha jabuuti oo mar walba u dhexeeya oo labada dhinac ee hareero socdaan madaxweynaha somaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya marka kuraasta markay fadhiisteenna madaxweynaha jabuuti unbaa sidaa ugu dhexeeyey isin in casho sharafkii xalay munaasibadii maantana sidaasoo kale ayay usoo galeen sidaasun baane ee u wada fadhiisteen oo madaxweynaha jabuuti ayaa mar walba u dhexaynayay ilaa iminkana lama sheegin lagamana hadal cid weli hadal hayslaman maqal inay si gooniya isku arkeen labada madaxweyne kasakow kulan gaara xilligii xalay cashada sida aad sheegtay iyo xafladii maanta ma jirtay wax un sheeko hoosa ama isu soo dhowaanshiyo ah oo dhex martay intii idiin muuqanaysay
may ilaa iyo intii xalay toole cashadiina waan la dhamaystay oon la joogay munaasibada casho sharafku intay bilaabmatay ilaa dhammaadkii maantana munaasibada min bilow ilaa dhammaadkii waan joogay marnaba had iyo jeer madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa dhexda u fadhiyey labada dhinac ayaynay ka kala fadhiyeen marka wax hadaloo iswadaarsin ma jir wax hadaloo ay iswadaarsadeen ma jirin waxaan ahayn markuu mid waliba markiisa uu koro xagga mashraxa ee khudbadiisa amba hadalkiisa uu ka jeedinayo uu bilaabayo uu salaamayo in marti sharafka uu leeyahay mudane madaxweyne mudane intaasoo ay sidhahdaan iyagoo welibana markaa magacda dee hadal qaadeen amba kolkol hadal qaadaya intown inay idhahdaan madaxweynaha somaliland markii uu koray wuxuu yidhi madaxweynaha jabuuti uu soo sheegay ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda in federaalka in soomaaliya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuudna markuu isaguna koray oo hadalka bilaabayay waxaan isaguna khudbadiisa saasuu ku bilaabay madaxweynaha somaliland marka intaa waxaan ahayn wax gooniya oo isdhaafsadeen oo hadali ma jirin munaasibadda unbaana dee dhex fadhiyeen tii xalay iyo tii maantaba had iyo jeerna madaxweyne ismaaciil cumar gelle ayaa u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta kale ee safarka ku wehelinaya dhinacyadaasi haddii aad fursad u heshay qaarkood ma weydiisay in lasii ambaqaadayo wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan iyo dareenkooda arrinkaasi ku wajahan toona
waanu weydiiyey xoog ayaan ula sheekaysteen xalay iyo maantaba in labada dhinac ee labada mas-uuliyiin ee labada dhinac in la kala socda waxay kuu sheegayaan inay labaduba ay ku niyad wanaagsan yihiin in wadahadalkii dib loo ambaqaado dib loo bilaabo in hase yeeshee ilaa iyo iminka weli aan dee wax xidhiidha la yeelan oo lagu ballamayo wakti amba waddan dee meel laysku arkayo n kamana soo horjeedaan iyagu dee inay jabuuti isku arkaan oo in kulan soomaaliyeed ayay noqon karaysaa jabuuti dee waxay labada dhinacba dee ku tilmaamayaan inay yihiin inay jamhuuriyadda jabuuti ay tahay ta ugu dhow labada dhinacba haddee tahay somaliland iyo soomaaliya marka in had iyo jeer waxay ka odhanayaan haddee jabuuti tahay iyo haddee meel kale tahay in mar waa diyaar baanu labadayda dhinacba u nahay inaanu is aragno wadahadalkii dib oo aanba qaadno halkii aan kasii wadno hase yeeshee ilaa iyo iminka laakiin wax xidhiidha oonu wada yeelanay oonu arrimahaasi kaga wada hadalnay ilaa iyo iminka ma jiro aad baad umahadsan tahay rabadan rabadaan muuse wariyaha v o e da ee magaalada jabuuti oo khadka teleefoonka si toosa uga jira jabuuti kuna sugnaa shirka dhinacyada soomaalida ah ay ka qaybgelayso ee looga hadlayo afartan guurada ka soo wareegatay qorista afka soomaaliga